Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay tabobar ku saabsan kor u qaadista tayada iyo aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ah ee ku nool magaaladaasi Beledweyne. Tababarkan oo ay soo qaban qaabiyeen Ururka Suxufiyiinta Gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Cabdifataax Xaashi Tolweyne isagoo ka warbixiyey ahmiyadda tababarkan uu leeyahay gabdhaha.
tababarka maanta ka furmay magaalada beledweyne oo ay soo qabanqabiyeen ururka haweenka ee saxaafadda ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho waxaa ku saabsanaa tababarkaasi kor u qaadidda gabdhaha saxaafadda ka shaqeeya ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobolka hiiraan tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa kor u qaadidda saxafiyiinta dumarka ah ee halkan ka howlgala iyadoo tababarka lagu qaatay casharo badan oo muhiima oo ay soo qabanqaabisay ururkaasi saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed dabcan waxyaabaha uu ku saabsan yahay ama casharada maanta baxay ka mid ahay waxaa ka mid ah in dumarka saxaafaddu ay door muuqda ku lahaadaan hoggaanka hay-adaha saxaafadda ee ka howlgala gobolka hiiraan inay ka mid noqdaan miiska talada iyo go-aanada iyadoo cadaalad loo sameynayo waxaa loo yaqaano equal opportunity inay helaan labada dhinac ragga iyo dumarka marka la joogo go-aanada ama talooyinka ama maamulka hay-adaha waaweyn ee saxaafadda shaqaaleysiinta dumarka saxaafadda ka shaqeeya iyo ragga saxaafadda ka shaqeeya labaduba markii la shaqaaleysiinayo ay helaan fursad siman si jallanjiga bulshada uusan dhinac ka mid a san caqabad ugu arag dhinac kalena aysan noqon kuwo keligood guuleysta dhanka kale qaar ka mid ah gabdhaha loo qabtay tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay rajeynayaan in ay ka faa'iidaan bismillaah magacaygu waxaa wuluulaadan xuseen waxaan ka mid ahay ka qaybgalayaashii tababarkii maanta ka furmay magaalada beledweyn ee tababarkaani ahaan wuxuu ii anfacaya ma iga anfacaya shaqo maalmeedkeyga ee kaasoo ku saabsanaay ee hogaaminta wanaagsan ee ee dhanka dumarka qeybta warbaahinta ee waxaan ku dhiiraday ama aan muxuu ahaatee tababarkan uu iga anfacay in muxuu ahaatee gabdhaha kaleentiya anigaba aan ku dhiirano in warbaahinta aan ka noqono hogaamiyaal ee teetalo kala duwan ama hogaamiyaal kala duwan aan ka noqon karna qaybta warbaahinta aan ku howlanahay tababarkan wuxuu iga caawi doonaa shaqooyinkeyga warbaahineed ee sida maalinlaha aan u qabto macalimiin khibrad sare leh oo aada casharada ardayda u fahansiinaya tababarka qayb ka ahaa eeqalalaasiyo macalimiinteenana sida ugu wanaagsan ugu fiican ay noo tababareen bismillaah magaceygu waa xuseen cabdikanimed wariyaasha ku nool magaalada beledweyne maanta waxaan ka qayb galay misna noola qabtay tababar ay qabanayeen ururka w s j tababarkaas oo loo qabanayay gabdhaha suxufiyiinta ku nool magaalada beledweyne tababarkan ayaa waxaan ka faa'iiday maanta sidii gabdhaha ama qofka gabadha suxufiga ah ay u noqon lahayd gabadh nafteed ku kalsoon oo u noqon lahayd gabadhidkeed wax u qabsata ama ay u noqon lahayd gabarh lagu aamina xil hogaan ama hadduu noqon lahaa agaasimo ama xil kaleento run ahaantii horta gabdhaha suxufiyiinta inta badan laguma aamina xilalka sarsare mana loo dhiibo iska daana xilalka sare lagu aaminay xitaa laguma aamina xilal waxyaabaha yarka oo reporterka camal oo banaanka loo doonayo haddii noqon lahayd muuqaal haddii noqon lahayd warbixino banaanka laga doonayo laguma aamina inta badan tababarkaasi waxaa ugu faa'iidnay ama aan ka baranay sidii gabdhaha ay isugu duubnaan lahaayeen ee u noqon lahaayeen dad midaysan tababarkan ayaa la filayaa in uu wax badan ka bedelo tayada iyo aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ah ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan